انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين
waxaa uun camira masaajidda alle kuwa rumaysan alle iyo maalinta aakhiro oo ooga salaada oo bixiya sakada oo aan ka biqin cidna alla ma ahee kuwa waxay u dhow yihiin inay ka mid noqdaan kuwa hanuunsan